bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada wararka oo radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya idiin hayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta furay daahfurnaanta dowladda iyadoo ay soo bandhigeen ka qaybgalayaashii shirkaasi ee daahfurnaanta su-aalo la xidhiira dhaqaalaha iyo miisaaniyadda dowladda ay weydiiyeen madaxweynaha iyo wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya dhanka kale madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay kulan su-aalo ay ku weydiinayeen bulshada kaasi oo looga hadlaya xaaladda dalka iyo horumarka laga gaaray dowladda soomaaliya ayaa soo dhoweysay natiijadii doorashada madaxtinimo ee waddanka uganda oo uu ku guulaystay yuweri museveni oo helay boqolkiiba lixdan iyo saddex codadkii la tiriyey ee doorashada dowladda soomaaliya iyo maamulka galmudug ayaa si wada jir ah waxa ay u wareejiyeen muwaadin u dhashay waddankaasi kenya kaasi oo ay dhowaan afduubteen kooxaha burcadbadeeda soomaalida xeerraalyaha guud ee qaranka ayaa kulan wadatashiya la qaatay taliska ciidanka asluubta soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada si looga xaajoodo wadashaqaynta xafiiska xeerraalinta iyo asluubta intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeenna ugu dar korona u diyaargarow warkaasi oo fidsan habeen wanaagsan khiyaarta wada naga dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta furay daahfurnaanta dowladda iyadoo ay soo bandhigeen ka qaybgalayaashii kulankaasi su-aalo la xidhiira dhaqaalaha iyo miisaaniyadda dowladda oo ay weydiiyeen madaxweynaha iyo wasiirka maaliyadda bashiir khaliif gaani ayaa faahfaahinta warkan inoo haya
barnaamijka daahfurnaanta dowladda iyo hay-adaheeda dhaqaalaha oo maanta lagu qabtay hotelka s y l ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wasiirada maaliyadda warfaafinta iyo hanti dhowraha guud ee qaranka waxaana su-aalo ku aadan hufnaanta dhaqaalaha iyo maamulka miisaaniyadda in ka badan konton qof oo ka socotay qaybaha bulshadu ay weydiiyeen madaxweynaha iyo wasiirka maaliyadda wasiirka maaliyadda soomaaliya mudane maxamed ibraahim fargeete ayaa sharaxay waxa ay uga gol leeyihiin dowlad daahfuran dowladnimo daahfuran macnaheedu wuxuu yahay in xukuumadda iyo dowladda guud ahaan shaqadeeda baahsan in shacabka soomaalida meel kasta ay joogaan ay la socdaan si sahal ay ula socdaan oo macluumaadka ku saabsan dowladda go-aanadeeda iyo barnaamijyadeeda ay noqdaan mid si sahlan bulshada meel kastoo ay joogto ay u heli karaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay tallaabooyinka dowlad wanaagga hore loogu qaaday daahfurnaanta iyo hufnaantu waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha ugu horeeya ee lagu cabiro dowlad wanaagga in dowladdani qarniga kow iyo labaatanaad ee maanta la joogdino casriga sir aan la heli karin ma jirto wax walba waxay technolojigaas casriga la wada isticmaalayay ku jiraan yacni war intaanoo lacag ahaa dowladda soo gasho sidaanay u bixisaa intaanoo fursadood ayay dowladdu bixisaa sidaanayna u bixisaa in la yihahdo macnaheedu maaha waxaas dowladdu ay soo bandhigi doonto oo lacagta sida loo qarash gareeyo ah oo fursadaha muwaadiniinta sida loogu qaybiyo oo ay u helaan iyo wadiiqada iyo waddada loo maro ah ma aha in ay khalad la-aan doonaan madaxweynaha ayaa ka hadlay sidaa ay muhiim u tahay in dadkula socdaan adeegyada dowladdu ka rabto iyo kuwa loo qabanayo maanta soomaaliya waxay samaynaysaa dowlado badan oo burbur aanu ku dhicin dagaal sokeeyo aan soo marin oon dhibaato aan qabin oo weligood dowlad soo ahaa ayaan qabin nidaamkan oo aan samaysanin weli soomaaliya intaasoo muddo ah kadib waa bilowna waa samaynaynaa waxaan rabnaa caalamku inuuna fahmo in aan dowlad saxahoo qurxoon oo hanaagso dowladaha ku shaqeysa waa kow dowladda federaalka ah oo hanti ay leedahay si gaar ah ay ugu shaqaysaan ganacsato madax bannaan oo ay dowladdu siisay ayuu madaxweynuhu ka hadlay
dowladdu marka wixii shalay waagaas ay samaynaysa daarihii ay yeelatay iyo dhulka iyo wixii oo dhan maanta inay iska burbursanaadaan oo halkaa ku yaalaan oo maalin walba xusuustii murugada lahayd iyo wixii shalayna soo maray ay naga hor muuqdaan iyo in qof soomaaliya inta la siiyo ama qof aj- ama shirkad ajnabi ama shirkad soomaaliya waxaan hagaajiyo dhisoo qurxi oo wixii loogu talagala ka dhig oo maxaanku yidhahday ummadana ugu adeeg adna ku adeego dawladdana dakli ha ka soo gala la yidhahdo waxaan qirayaa wax badan oo waxaas kamid ah oo waqtiyadii lasoo dhaafay la bixiyey sidii la rabay looma bixinin sidii la rabay umaayay dhicin lianna waagaas wax badanoon hadda leenahay ma anaan lahayn ma jirin ma qabin qandaraasyadan iyo tartankan iyo waxyaabaha iyo daahfurnaanta aan ka hadlaynaa iyo ma jirin hadda wixii la sameeyena ayado qur-aana ma ahayn maalintii ku habboonaato in dib u eegis inta lagu sameeyo hadday waxshala khaldameenna la saxo hadday sax ahaayeenna sideedii lagu sii dhiirigeliyo intaba muxuu ahay way way way imaanaysaa iyadoo laga ambaqaadayo hagaajinta maamulka iyo hirgelinta miisaaniyadda ayuu madaxweynuhu sharaxay sida uu ahaa mushaarka ciidanka samaynta miisaaniyadda ka hor
askartu maalintii hal doolar oo garaam ay lahaayeen oo aan markaan imaanaynay laba kun iyo labaiyo tobanna dhowr bilood aan la helin ayaan nimaaday maanta askarta garaamkeedana lama waayo mishaarkeedana inuu dib u dhaca mooye wuu jiraa iskeylaa loo sameeyey waxaa nimaday askariga iyo jananka ayagoo isku mishaar ah maanta way kala mishaar badan yihiin sida mas-uuliyaddu ugu mishaar badan yihiin qaadka oo dhibaato dhaqaale ku haya dadka soomaaliyeed maxaa uga qorshaysan dowladda federaalk ah laakiin kow labada waxaaba u baahana waxay tahay wacyigelin sheekh nuurna waa nala joogaa culimada iyo bulshada rayidkaa in ay kambeyn wacyigelin ah oo qaadka dhibaatada uu mujtamaca ku hayo inay gaarsiiyaan waa kow midda labaadne wasaaradda maaliyadda way wadaaye lacagta ugu badan oo muxuu ahay canshuur ah in laga qaado ayadana waa waa qodobka labaad oo ay dadka qaarkiis awoodooda u diido inay isticmaalaan inkastoo dad badan ay qabaan dagaalka iyo dhaca iyo boobka iyo tuuganimada unbaa sii badanaysa ma qabaan dhanka garsoorka oo ay dowladdu ku howlanayd dhismaha guddiga adeega ayaa su-aalo laga weydiiyey madaxweynaha wax badan dowladda gacmahay ka xiran tahay garsoorka waxba kama qaban karto garsoorkii guddigaas madaxa banaanow tilmaamayaa dastuurku inuu mas-uul ka yahay garsoorka wasiirka cadaaladana kama aha prime ministerkana kama aha madaxweynuhuna kama aha shaqada ay soo qabtaan guddigaas maalan madaxweynuhu xil kama qaadi karo qof garsooro ah ilaa guddigaas ay dhahaan qofkan xilkii gudo waay xilkaa laga qaado markay usoo jeediyaan kabacdiha madaxweynuhu uu xilka ka qaadi karaa laakiin nin tuug ahoo burcad oo maxkamadii fadho dadka dhacayo maanta haddaan u jeedno anugu ma ka qaadi karin haddaan dee xeerka aan ka boodayno waa gooni oo xeerka anaguna isticmaalaynin aan ciidan intaan dirsado oreha dhigtaa laga soo qabtay lasoo xidha haddaan leeyahay waa gooni si marar badan oo horey u dhacday laakiin dee haddana xeerka boodistaasna xeerkoo laga sii wada booda unbay keenaysaaye aqalka sare ee la filayo in dalku yeesho oo tirada loo qoondeeyey gobollada dalka aanu ku jirin gobolka banaadir ayuu madaxweynuhu ka hadlay
marka waxa aan wadnaahi aayado qur-aan ahoo munazal ahoo ilaahay soo dejiyo meel lagu qoray maaha maalintay fursaduhu mar walba yimaadaan wixii sax maayaan la saxaya gobolka banaadir waa waa yacni dowlad goboleedyo badan oo maanta dalka ka jiraahi waxaa aada iyo aada uga dad badan gobolka banaadir dadka ku nool gobolka banaadir dowlad goboleedyo qaarkood iyaanay ku nooleyn dadkaasi marka xuquuqdooda in la dayaca suurtagal ma ah xaq siyaasadeed xaq dhaqaale xaq waxba dhanba waa leeyihin laakiin waxaan rabnaa wakti uun inta lakala la kala habaynayo oo wixii nidaam iyo sharci loo mara ah la sameynayo degaameynaa la wadaa dowladda federaalk ah ayaa dadaal dheer ugu jirta sidii dalkeennu uu safka hore kaga geli lahaa dalalka ugu musuq maasuqayaar adduunka bashiir khaliif gaani s n t v muqdisho
dowladda soomaaliya iyo maamulka galmudug ayaa si wada jir ah u wareejiyey muwaadin u dhashay waddankaasi kenya kaasi oo kooxaha burcadka soomaalida ay gacanta ku dhigeen oo ay afduub u geysteen muwaadinkaasi sida faahfaahinta warkan uu hayo cabdicasiis maxamuud guuleed afrika hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed niisa maamul goboleedka galmudug soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa maanta si wada jira ugu wareejiyey safaaradda kenya ay ku leedahay magaalada muqdisho muwaadin kenyaana oo shan iyo toban bilood afduub loogu haystay gudaha waddanka soomaaliya muwaadinkan oo lagu magacaabo jemes ayay ka soo furteen ah, ciidamada nisa ee galmudug ah, goob ay afduub ugu haysteen maleeshiya burcad badeed ah jemes oo aan kula kulmay garoonka diyaaradaha aadan cadde xafiiska ay nisa ku leedahay ayaa iiga warramaya ah, wixii uu soo arkay I'm James Gashaba Kuria, I'm a Kenyan citizen.
magacaygu waa jemes waxaan ahay muwaadin kenyaan ah waxay haystay muddo dhan shan iyo toban bilood burcadbadeed soomaali ah aniga iyo gabar kenyaan ah waxaa halkaasi naga soo gaaray dhibaato xoog leh oo ay ka mid tahay dhibaato maskaxiyan ah waxaana muddadaasi aan ku jirnay gacanta burcadbadeedaasi xilli habeen ah ayay ciidamo ka tirsan nisa a soo weerareen goobtii afduubka naloogu haystay habeenkaasi waxaa halkaasi ka dhacay rasaas fara badan kadib ayayna soo badbaadiyeen ciidanka nisa waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed That's when the ah, madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka galmudug iyo ku-xigeenkiisa waxaan sidoo kale mahad gaara u jeedinayaa taliyaha nisa ee galmudug saadaq oo ii muujiyey naxariis iyo gacan furan he rescued me. It was a night of a lot of gun battle, our gunfire exchange.
muwaadinkaasi kenyaanka ayaa xaflad kooban oo lagula wareejinaya safaaradda kenya ay ku leedahay magaalada muqdisho waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga qaranka waxaan u mahadnaqaynaa ciidamada amniga guud ahaan shaqada ay qabteen ee, meel kastoo joogaan khaasatan galmudug maamulkeeda iyo dadweynaha iyo ciidanka galmudug ee, sida gaarka isugu taxallujiyey inay muwaadinkaas ee, xaqdarrada lagu haystay soo furtaan waxaan keliyoo ku darayaa inaan farriin u diro ee, dadka dembiyada noocaasa weli ku jira inay ka waantoobaan kana baxaan dadka kalena ay sii daayaan oo gacanta ku hayaan inta aan ciidamada amnigu ayaan maxaan ku idhaahdaa eh, keenin in maxaan ku idhaahdaa ay maxkamad iyo maxaan ku idhaahdaa eh, ciqaabta ay leeyihiin mutaan waxaa sidoo kale isna halkaasi ka hadlay sargaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya waxaan ka guddoomiyey walaalaheena galmudug ama galmudug state ninkii oo kenyaanka ahaa oo sida xaqdarradaa lagu haystay annagana waxaan diyaar u nahay haddaan wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya anoo ku hadlaya afkeeda inaan ku wareejino safaaradda kenya oo noola joogo xogihii koowaad ee safaaradda kadib waxaa hadalkii qaatay diblomaasi ka socday safaaradda kenya ay ku leedahay magaalada muqdisho oo uga mahad celiyey dowladda soomaaliya iyo maamulka galmudug soo furashada muwaadinka kenyaanka ah isagoo dhinaca kalena sheegay in gabar kenyaana ay weli ku jirto gacanta burcadbadeeda On the other hand, I think uh, for ours, we are very pleased that our brother uh, James is now out of the hands of the captives. But it is also our prayer that uh, the captives still uh, hold uh, one other Kenyan uh, lady, Lois, and it is our prayer that uh, this also be pursued and uh, she she sa- sa- returns safely to to us.
aad buu mahadsan yahay cabdicasiis afrika codkiisa ayuu ugu dambeeyey codkaasi diblomaasigaasi u hadlayay dowladda kenya xeeralyaha guud ee qaranka ayaa kulan wadatashiya la qaatay taliska ciidanka asluubta ee dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ka jira dalka si looga wada shaqeeyo xoojinta wadashaqeynta ka dhexaysa xafiiska xeerraalinta guud ee qaranka iyo asluubta soomaaliyeed cabdirashiid nuur ibraahin ayaa faahfaahinta warkan inoo haya ujeeddada kulankan uu la qaatay xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka taliyayaasha ciidamada asluubta ee maamul goboleedyada iyo taliska guud ayaa waxa uu ku saabsanaa sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta ka dhexayso xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka iyo ciidanka asluubta waxaana goobjoog ka ahaa kulanka xeer ilaalyaha guud ee qaranka ku-xigeenkiisa taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo taliyayaasha ciidamada asluubta ee maamul goboleedyada kulanka ayaa intii uu socday waxaa sharaxaad ku saabsan qaabka wada shaqaynta xafiiska iyo ciidanka asluubta soomaaliyeed lagu bixiyey sidoo kalena waxaa looga hadlay xaquuqda uu leeyahay maxbuuska taliyaha ciidanka asluubta maamulka puntland jenaraal cali nuur oo ku hadlayay magaca taliyayaasha maamul goboleedyada ayaa ku buuriyey taliyayaasha ka socda maamulada in ay isku dayaan sidii ay u horumarin lahaayeen shaqada waxaan ku baraarujinaya qolada kaleeto qolada ka ka timid ee maalgooboleedyada haddaada wax soo dhacsan waxba dhacsan lagu cidna wax ku dhicin maayo waa inaad wax soo dhacsantaa waxaad ku dhisi lahayd ka soo dhacsaa dulada ka ka tirsantiin waa inaad wax abuuri kartaa waa inaad wax samayn kartaa waa inaad buuxin kartaa kaadna ku jirtaa haddiinan runtii wax dhacsan karin waa in meesha laydinka kaxayaa ma aha in meesha meesha inay noqoto ma
sareeye gaas bashiir maxamed jaamac taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka uga mahadceliyey kormeerka dastuuriga ah uu mar walba uu ku sameeyo xabsiyada kala duwan ee taliska gacantuu ku hayo qofna caad kama saarnayn xiriirka wada shaqayn ee ka dhaxeeya ciidanka asluubta soomaaliyeed meel kastuu joogo iyo xeeraalinta guud ee qaranka meel kasta oo ay ka howlgelayso dhammaanna kormeerada dastuuriga ah oo qaanuuniga ah ee xafiiska xeeraalinta guud uu ku leeyahay xabsiyada waa waxay ku baraarugsan yihiin aqoon u leeyihiin talisyadu iyo madaxda xabsiyaduba xeeraalyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir ayaa tilmaamay in qorshaha ugu weyn sanadkan xafiiska uu yahay sidii loo fulin lahaa xafiisyo cusub oo laga hirgeliyo gobolada dalka oo dhan qorshaha noogu weyn marka oo sanadkan noogu horeeya haddii alla idmo howlaha noo yaalla waxay ahayd inaan gobolada ku fidino xafiiska xeeraalinta meel fiican bayna maraysaa hawshaas mar dhowna insha allahu natiijadeeda waad arki doontaan waxaan rabnaa xafiisyadoo dhan inaan tagno inaan xafiisyo ka furno inaan qalabeyno inaan gaadiid geyno sanadkan gudihiisa haddii alla idmo aad baan ugu maadinayaa gobolada qaar sida puntland oo kale waxaan filayaa wax weyn nagama filayaan annaga iyagaa wax ka rabnaa inaan kasoo qaadanno xafiisyo dhismay oo muddo soo shaqaynayay oo runtii muxuu ahaa isheeg aada iyo aad aan ugu mahadnaqayno kulanka kadib ayaa saraakiisha ciidanka asluubta maamul goboleedyada dalka ka jira lagu wareejiyey qeybaha kala duwan ee xafiiska xeer ilaalinta qaranka uu ku shaqeeyo taasoo si weyn ula dhaceen taliyaasha maamul goboleedyada iyo saraakiishii la socday shaqada halkaa ka socota
guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta booqasho ku tegay xarunta horumarinta farsamada ee xeelo barise isaga oo ka hadlay dib u dhiska iyo horumarka nadaafadda ee gobolka banaadir nuur siciid taaliil ayaa tafaasiisha warkan inoo haya xarunta horumarinta tababarada farsamada xeelo bariise ayuu booqasho ku tegay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale waxaana booqashadiisa ku weyrinayay guddoomiyaasha degmooyinka yakshid iyo hilwa iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenada gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho waxa uu kormeer ku sameeyey qeybaha kala duwan ee warshadda isagoo indheindheyn ku sameeyey agabyada kala duwan ay warshadda soo saarto guddoomiyaha ayaa la kulmay maamulka shirkadda waxa uuna kala hadlay inay dowr muuqda ka qaataan horumarinta caasimadda annaguna imaanshadaynu ma aha iska socyo booqasho keliya maahan ee waa dhiirigelin ayay ayagana u tahay annagana fursaday noo tahay in waddankayna burburka baahsan oo ku dhacay inuu maanta warshado uu leeyahay oo qalabka qaarkiis laga heli karo oo laga raadi lahay dibadda maanta ay suuragal tahay in halkan lagu sameeyo sida aan soo aragnana wax badanoo halkan lagu sameeyey ee maanta lagu isticmaalay magaalada muqdisho hadday aaleeda gaadiidka hadday aaleeda guryaha ganjeelooyinka waxaa intaas wehelisa runtii oo na dhiiri gelinaayo dugsi oo aan ogsoonahay maanta baahida loo qabo aan wada ogsoonahay oo ah farsamadii gacanta waa ogsoontihiin bolotecnico ayaa ka furaa jirta waddankan ka jiri jirtay iyadana burburkii ayaa saameeyey maanta waxaad mooddaa fafaalaheedii inuu ka bilaabanayo halkan ubad yaryar waxyaabay ay sanceeyanay sameeyanaan aragnay oo xagga korontooyinka iyo biyaha iyo tubooyinka iyo ah kadibna dugsigii aan tagno waxaan la soo kulannay arday ka faa'iidaysanayso fursaddan ayada ah marka baahi badan ayaa loo qabaa farsamadii gacanta maanta wixii buug lagu qoraayey oo kale jaamacad badanaa ka furan waddankii iskuulaad badanaa ka furan laakiin dugsigii farsamada gacanta waa ku yar yahay marka waxaan dhihi lahayn ubadka soomaaliyeed iyo baamooyinka iyo baabayaashu waa uga faa'iideeyaan ubadkooda farsamada gacanta ha baraano wax weyn ayay noo tahay wax badanay ka qabso ayaguna mustaqbalkooda ayay maaragtay qayb ka qaadanaysaa annaga dalkaynana dhismihiisa iyo dib u dhiskiisa ayay qayb ka qaadanaysaa farsamada gacanta xarunta horumarinta tababarada farsamada ee xeelo bariise ee degmada yakshid ayaa in muddo ah burbursaneed waxaana saameeyey rabshadihii magaalada muqdisho ka dhacay sanadihii lasoo dhaafay hase ahaatee waxaa hadda dib loo howlgeliyey shirkadaasi kaasoo soo saaraysa agabyada kala duwan ee lagu horumarinayo dalka nuur siciid taaliil t v-ga qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
warkaasi nuur siciid taaliil ayaa ugu dambeeyey warkeenii fiidnimo oo aad ka dhagaysanayseen khaarta wada nagala xidhiidha rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya tan iyo kulanti dambe ammaan allah